tababarkun oo haya koo dareeri doona muddo saddex maalin ah iyoaxaanu ku mid ah wariyaalka gobolgalow degmada baraweylanka daafuri magaalada walibana tababarkun usa laka barada doona inti dareera habka fayle tebinta doorashada furitaanka tababarka walibaa ku qayb galay maamulka degmada baraawe gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed iyoona tababarka ha agaasimeen ururka suxufiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya ankooreen gudoomiyaha ururka wariyaalka koonfur galbeed muxudiin xasan maxamed xusni iyo sharaxaad kubiy ujeedka langoobdi tababarka iyo muhiimada la kuleeyey gudoomiyaha degmada baraawe ahna duqa magaalada dhammaan wariyaasha qiimaha leh gabdhaha iyo wiilasha isugu jira ee maanta fursadda u helay inay tababarka nagala qayb galaan maanta waxaan halkan u joognaa inaan qaadano seminaar ku saabsan habka tebinta doorashooyinka sidii wariyaasha ay uga qayb qaadan lahaayeen tebinta doorasho qof iyo cod ah oo waddanka la qorshaynayo in sannadaha soo socda ay ka dhacaan marka mas-uuliyadda wariyaha saaran iyo sidii doorashooyinkaasi loo tabin lahaa caqabadaha ka dhalan karo mas-uuliyadda idin saaran iyo wararka been abuurka ah dhibaatooyinka ay leeyihiin in laga feejignaado tababar ku saabsan ayaa maalmahan halkan ku qaadan doona haddii ilaahay raalli uu ka noqdo marka waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada baraabe oo runtii si qiime leh noo soo dhoweeyey oo aan rajaynayo insha allah in furitaanka barnaamijkan wariyaasha uu ku dhiirogeliyo barnaamijkan waxaa fududeeyey umsom waxaana qabanayaa ururka saxafiyiinta koonfur galbeed waxaan idinka rajaynaynaa insha allah in tababarkan aad wax weyn aad ka faa'iidaan maalmaha oo iska kooban yihiin ciwaankana aad buu u ballaaran yahay laakiin waxaa la idinka rabaa maalmaha kooban tababarka halkan aan ku qaadanayno in macallimiinta si qiimale aad u dhegaysataan wax un aad ka fahantaan maadaama wariyaal aad tihiin mas-uuliyad idin saaran tahay qaabkii tabinta doorashooyinka aad uga qayb qaadan lahaydeen idaacadaha telefishinada qofkii website leh intaas oo dhan hadhow waxaa loo baahan yahay in bulshada ay kala socdaan macluumaadka doorashooyinka la xidhiidha ay rabaan sidoo kale waxaan wax ka sharaxi doonaa xeerka saxaafadda bulsho ama maamul ama hay-ad kasta waxay leedahay xeer ay ku dhaqanto o ay ku shaqayso marka waxaan rajaynaynaa in xeerka saxaafadda soomaaliyeed iyadana dulmar aan ku samayno si aad ugu dabaqdaan arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxa la yidhaahdo anshaxa saxaafadda ayaa jiro qofka hadduusan anshax lahayn akhlaaqdiisa aysan wanaagsanayn waryanimadiis iyo bulshada inuu wakiil u yahay oo wax wanaagsan u tabiyo waa adkaanaysaa dhanka kale guddoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaani yaa walibowsa aan mahadnagay urarka wariyaalka koonfur galbeed iyo angobodeen wariyaalka goolgalow magaalada baraawe tababarkun
ururka suxufiyiinta ee koonfur galbeed waa markii ugu horeeya oo mana degmadan ay ka taabigelinayso runtii mana wariyaashii deegaankan ee tababar oo ku saabsan dhanka heerka saxaafadda annaga tan maamul ahaan runtii aad iyo aad ay farxad noo tahay waxaa kaloo maanaan rabnaa inaan wax yar maanaan brief yar maanaan ka bixiyo maadaama oo saxaafadda maanta tababarka oo loo tababarayo heerka saxaafadda ay tahay waddankiina oo geli doono doorasho qof iyo cod ah muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay qofka saxaafadda ah ee loogu baahan yahay iyo qaabkii oo mana u tobin lahaa barnaamijyadii oo mana qof iyo cod ah maadaama oo doorasho waddanka ay noqonayso run ahaantii doorasho waa sida loo astaaneeyey doorasho one vote one man in oo waddanka ay ka dhici doonto ka soo qaad doorasho heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo heer oo maanaa degmo for example degmadan baraw oo kale waxaa ka dhisan golo deegaanaa ka dhisan waryaashii ayagoon war hubsanin waxaa laga yaabaa in been abuur waxyaabaa iska soo dhigaan laakiin muhiimaddu waxay leedahay qofku waryaha ah saxafiga ah horta inuu manaa madax bannaan yahay ee xur u yahay oo sharciga mana uu siin doono xurnimadiisa qofkana bini'aadankan lagu degdegi karin maadaama laakiin waxaa laga rabaa waxyaabaha oo rabo inuu facebooka ama mana tabinayo inay noqdaan war xaqiiqa ay noqdaan